بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوان في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وحيسدني لبعض كمل عيد حسبها الدورة وأنا حيسد الفقه وحانا مقرر النوع كتاب النكاح oo laga soo lagala soo dhex baxay ama laga soo qaatay kitaabka la yidhaha cumdat lfiq uu leeyahay ibnu qudama almaqdasi raximah allahu tacaala kitaabka markaa nikaax asbaabta loo doortay ee cidda dowlada qabanqaabisa ay u doorteen waxaa kamid ah waa kitaab axkaamtiisu ay fara badan tahay inta faraha badanna waxaa laga yaabaa dadka talabatul cilmiga ah rag iyo dumar cid kitaabka gaadhaaba inay yar tahay waana kitaab axkaamtiisu ay tahay axkaam loo baahan yahay oo nolosha bani aadamku in fara badan ay ku xidhan tahay waxaana kitaabkaasi inoo muujinayaa ashariica alislaamiya inay tahay shariicatun kaamila shareeco dhamaystiran isla markaana munaasib ku ah dadka bani aadamka noloshooda waxaana mujarad maqalkiisa ama akrintiisu ay radin ku tahay kuwa calmaaniyiinta ah ee qaba faslu ddiini can ilxayaat in nolosha iyo diinta la kala saaro ee yidhaahdo diintaa lagu gaabiyo waxa ku saabsan alcilaaqa bayn alcabdi wa rabbihi waa cibaadaadka qofku uu samaynayo sida salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka oo nolosha bani aadamka kale yaanay diintu xidhiid la yeelanin ama aanay xukumin markaa qofka akriyo kutubta kitaabu nikaax iyo kitaabu tib iyo kitaabu ljinaayaat iyo kitaabu alacima iyo kitaabu libaas wuxuu ogaanayaa diintu inay u timi dadka bani aadamka noloshooda inay hagaajiso ay wanaajiso ilaahiyna subxaana watacaala wuxuu tilmaamay qur-aankan uu soo dejiyey inuu yahay mid dadka bani aadamka cibaadadooda iyo noloshoodaba hagaajinaya ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam dadkii qur-aanka kariimkaa ka dhigtay manhaju xayaa manhaj noloshooda haga oo maamula waxaynu ogsoonahay cizada iyo sharafta ay ku gaadheen muslimiintu markii ay ka fogaadeen afraadan wa usaran wa qabaa'ila wa shucuuban wa xukuumaatin wa duwal ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ku dhaqiisaba dulliga maanta saaran ayaa arrintaasi sabab ay u noqotay kitaabu nikaax xaqiiqatan waxa uu ka mid yahay fiqiga ayaa uu ka mid yahay fiqiguna waa mid fadaaishiisa iyo manaaqibtiisa iyo wanaagyadiisu aad ay u fara badan yihiin mar rasuulkeenu caleyhi afdal asalaatu watasliim khayrkii ayaa fiqiga uu ku xidhay markuu yihi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay subxaana watacaala khayr ula doono diinta ayuu fahamsiin doonaa wuxuu leeya xaafid ibnu xajar xadiidkaasi wuxuu manduuq ku yahay khayrku inuu ku jiro alfiqhu fi ddiin diinta qofku fahm iyo aqoon inuu yeesho waxaanu mafhuum ku yahay oo laga fahmayaa man lam yatafaqah fi ddiin annahu maxruum min alkhayr qofka diinta fiqi iyo fahm aan u yeelani inuu yahay qof khayrkii laga qadiyey waxaa kaloo rasuulkeenu caleyhi afdal salaatu watasliim uu tilmaamay dadku wanaagga iyo dhaqanka wanaagsan ay u dhasheen waxaa sii wanaajinaya ee wanaaggaasi sugaya inuu yahay diinta inay fahmaan rasuulku wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam dadku waa macaadin khiyaarun fi ljaahiliyati khiyaarun fi lislaami idaa faquhu kuwii jaahiliyada islaamka hortii u wanaagsanaa ayaa islaamka dhexdiisana u wanaagsan laakiin taa waxaa shardi u ah inay diinta faham iyo fiqi iyo aqoon iyo cilmiga u yeeshaan bal rasuulkeenu wuxuu tilmaamay caleyhi afdal salaatu watasliim qofka faqiiha ee caalimkaa ee diinta dadka baraya walow sunnayaashiisu haba yaraadaan oo farallada ha ku gaabsadeen inuu ka fadli badan yahay qofka cibaadada badan taana waxay ahlucilmigu ka qaateen ana alcilma afdalu min alcibaada cilmigu inuu ka fadli badan yahay cibaadada waa ka yihi mutarif ibn cabdillaahi ibnu shakiir oo taabici ahaa alcilmu afdalu min alcamal cilmiga ayaa ka fadli badan camalka arrintaasi waxa uu markaa markhaati iyo shaahid uga dhigay wuxuu yihi yusbixu aw yaquumu araahibu fi lleyl uma yusbixu fayushriku billah qofka aan cilmiga iyo aqoonta lahayn laakiin cibaadada badan waxaa laga yaabaa habeenka o dhan salaatuleyl inuu taagnaado dabeete waagu markuu beriyo inuu shirki sameeyo manaa jahligiisa awgii oo cibaadadiisii uu buriyo alkhatiib kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih oo asarka ayaa axaadiis fara badan oo fadliga fiqiga ka warramaysa uu ku soo raro ayaa markuu sheego adilada tilmaamaysa caalimku caadista inuu ka khayr badan yahay ou ka fadli badan yahay ayaa wuxuu odhanayaa walaa tasixu alcibaadatu ila bilcilm yani cibaadadu ma ansaxayso ilaa cilmi inay ku dhisan tahay mooyaane marka kitaabkan oo qura fiqiga ayaan lagaga gaabsan fiqiga laga bilaabo baabu tahaara ilaa kitaabu lcidqi in la barto oo aqoon loo yeesho ayaa muhima waana manhaju xayaa oo manhajkii nolosha bani aadamku ay ku soconaysa kitaabu nikaax kelimada markaa nikaax qur-aanka waa ku soo aroortay waxaanay culimadu tilmaamaan laba meelood mooyaane inta kaleo dhan in looga jeedo bimacna alcaqd alcaqd oo ah meherka waxaynu inagu u naqaano guntinta guurka labadaasi meelood waa meesha ilaahay subxaana watacaala uu yihi xataa idaa balaguu nikaax macanaa nikaax halka waxaa looga jeedaa bimacna albuluuq qaangaadhkii baa looga jeeda meesha labaadna waa meesha ilaahay uhi xataa tankixa zawjan gayrah rasuulku calayhi salaatu wasalaam nikaaxa uu ku fasiray inuu yahay bimacna liqa kulanka inuu yahay inta kaleo dhan waxaa looga jeedaa alcaqdu ayaa looga jeedaa marka kelimatu nikaax ay ku soo aroorto fi lqur'aani alkariim wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala annikaaxu guurku min sunani lmursaliin rusushii ilaahay soo diray sunnayaashooda iyo caadaadkooda ayaa uu ka mid yahay ilaahay baa subxaana watacaala taa qur-aanka ku sheegay oo yihi walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum azwaaja waduriya waxaanu hortaa diray nebi maxamed ow rasuul waxaanan u yeelay dumar xaasas iyo duriya caruur waxa weeyaan ay dhaleen nebi maxamedna caleyhi afdal salaatu watasliim waxa uu maray waddadaasi rususha hore ay mareen qawlan wa ficlan qowl ahaan sida aynu arki doono ummadiisa aada buu ugu dhiiri geliyey nikaaxa likasrati fawaa'idihi wa licidami manaafici fawaa'idiisa oo fara badan iyo manaaficdiisa oo weyn awgeed ficlanna waxaynu ogsoonahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam annahu tazawaja macanaa tiscata niswa oo hal mar ku kulmay bal inta rasuulku uu caqdiye koob iyo toban bay gaadheen sida culamaau taariikh ay tilmaameen marka waa min sunani lmursaliin mursaliintuna waxa ay mudan yihiin in lagu daydo saas awgeed saddexdii nin ee go-aanka ku gaadhay midkood go-aan uu ku gaadhay inaanu guursan yii ama ana falaa atazawaj innisa saa saaxeynka ku taalla min xadiisi anas rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi man ragiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnadayda iska naca sunnadiisana halkan guud ahaan dariiqadiis oo dhan buu ujeedaa gaar ahaana nasku wuxuu si gaara ugu dhacayaa guurka iyo labada arrimooda kale la socda qofka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dayriyey waa iska durkiyey waa iska fogeeyey wuxuu ihi sheekhu wahuwa guurku afdalu isaga ayaa ka fadli badan min atakhallii minhu in isaga layska daayo oo linafli lcibaada cibaadada sunnaha ah daraaddeed loo daayo oo qofkuna cibaadooyinka sunnayaashaa baan u go-aya oo tabatul baan samaynaya inqiaac lilcibaada tarku nikaax cibaadaan u go-aya guurka waan iska daynaya marka maxay tahay sababtu guurku uu uga fadli badan yahay in loo go-o naflu lcibaada liana nabiya sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay rasuulku radda waa ku radiyey calaa cuhmaan ibni madcuun attabatura goyitaankii uu doonaya guurka inuu ka go-o oo uu ka dheeraado oo cibaadada uu go-o waa kii lahaa sacd ibnu abi waqaas laqad radda nabiyu sala allahu calayhi wasalam calaa cuhmaan ibni madcuun attabatul walow axallahu lahu lakhtasayna xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey wa qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaasi muxuu tusinayaa qofku inuu yidhaahdo cibaada ayaan u go-ayaa oo guurka waan iska daynayaa inaanay arrin fiican ahayn oo ay tahay arrin laga fadli badan yahay wa qaala wuxu uhi rasuulku yaa macshara shabaab ururkii dhalinyarta man istataaca ka awooda ee minkum idinka idinka mida albaata awooda macanaa kharashka iyo hawlaha guurka falyatazawaj ha guursado fa inahu maxaa yeelay saadu tacliil bay faa'iideynaysaa fa inahu guurku aqadu lilbasar indhaha ayuu u laabitaan badan yahay qofkii ku iimaansada wa axsanu lilfardi qofkana xumaanta waa ka ilaalin og yahay oo dhufays buu uga noqdaa waman lam yastatic qofkaan awoodin wuxuu ku guursado aan hayn facalayhi bisawm macnaa soomka ha laazimo ey falyalzam isawm fa inahu lahu wija soomkaasi wuxuu u yahay dareenjabin buu u yahay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka labadan xadiid ee mualifku uu soo qaatay iyo axaadiisa kale ee faraha badan ee dhiiri gelinaysa guurka sidoo xadiidka rasuulku yihi tazawaju lwaduud alwuluud iyo siiradii camaliga ahayd ee rasuulka iyo saxaabaduba waxay daliil u tahay qowlka ay ku tegeen jamaahiir alculamaa waa guurku inuu ka fadli badan yahay in loo goo cibaadooyinka sunnaha ah lamana odran karo marka arrin rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey iyo saxaabadiisii khayrka jeclaa ayaa waxaa ka fadli badan cagsigeeda oo sida ay ka tegeen baa sida ay sameeyeen ka fadli badan lama odhan karo xadiidkan markuu rasuulku leeya macshar ashabaab macanaa khitaabkaasi dhalinyarta ayaa uu ku dhacayaa laakiin waa khitaab aklabiya waayo dhalinyarta ayaa dawaaci nikaax waxyaabaha guurka dadka ugu baaqaa ay ku badan yihiin laakiin maa macnaheedu inaanu la hadlahayn dadka dhaafay marxalatu shabaab oo iyaga laftoodana haddii laga helo dawaaci nikaax soo dhalinyarta looga helay xadiidku iyaga laftooda waa la khitaabaya waxaana taa tusinaya cilooyinka rasuulku uu sheegay fainahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfard markaa qofka waxa weeyaan kabiirkaa ee marxalatu shabaab dhaafay hadduu u baahan yahay qadu lbasar wakadalika hadduu u baahan yahay alcifa wa taxsiinu nnafsi min almacsiyati waalfaaxisha isaga laftiisana xadiidku waa la hadlaya siduu leeyahay alimaam alxaakim ibnu xajar raximah llahu tacaala markuu xadiidkan sharaxaayo kitaabkiisa la dhaho fatxu lbari bisharxi saxiixi alimaam albukhaari raximah llahu tacaala xadiidku marka wuxuu dhiiri geliyey zawaajka amaba se guurka laakiin waxa uu ku xidhay shardi shardigaas oo ah inuu qofku karo albaa albaa waa alquwa albadaniya waalquwa almaaliya awood jidheed iyo awood dhaqaale labadaba dadku waa inuu u leeyahay haddii labadaas markaa midnaba aanu lahayn waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay wax xumaanta lagaga badbaadi karo oo qofkii maadaama aanu guursan karin xumaanta uu kaga badbaadi karo waman lam yastatic facaleyhi bisawm waa sawmka sawmkana sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku doortay buu inoo caddeeyey fa inahu lahu ijaab dareen jabin buu qofka u yahay waxaanay ahlucilmigu taasi ka qaateen waxyaabaha cilaajaadka iyo adduunyada dadka dareenkiisa markaa yarayn karaa inay soomkaasi ay la xukum yihiin waxaanay ahlucilmigu baraarujiyaan xadiidkan markay sharaxayaan dadka inaanay u banaanayn inuu isticmaalo adwiye iyo cilaajaad qofka bani aadamkaa dareenkaba ka rarta waayo soomku laa yuziilu manaa ashucuur alcaadami aw ilbashari laakin yukafifuhu wa yudcifuhu marka waxaa suulinaya soomka loogama qiyaas qaadan karo in la isticmaalaana ma banaana waayo waxay ka hor imanaysaa dhiirigelintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam guurka uu dhiirigeliyey haddii xaaladaa qofku aanu awoodinna waxaa dhici karta inay soo marto xaaladuu guurka awoodaa dabeetana uu ka murugoodo arri ficilkaasi uu sameeyey oo uu ka tiiraanyoodo waxaa kaley ka hor imanaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhiirigelinta uu dhiirigeliyey ummaddiisa in la farabadiyo watasawaju lwaduuda alwaluud fa inii mukaafirun bikum alumama ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa kale oo markaa xadiidka aynu ka qaadanaynaa waahida nikaaxa inay kamid tahay gabdu lbasar iyo taxsiinu nafsi min almacsiyati waalfaaxisha baada markaa xadiidka ku timi dad fara badani waxa ay ku fasiraan amaba si ay ku macneeyaan macnaa alquwa albadaniya oo qura waxaynu leenahay bal ta kale ayaabay uga dhowdahayba waayo qofku quwa badaniya haddaanu lahayn ba lama yidhaahdeen waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wija xadiidku wuxuu la hadlayaa qof kale quwa badaniya yatamakanu biha min annikaax ayaa waxaa laleeyahy waa inuu yeesho quwa maaliyana waa inuu yeesho oo uu kaga bixi karo mu-anka iyo kharashka iyo howlaha guurka waxa weeyaan uu baahan yahay masalada kale aynu tilmaamayna waxay tahay maa xukmu nikaax in la guursado xukumkeedu waa maxay qowlka ay ku tageen culimada badankoodu waa inuu yahay guurku marka sidiisa loo eego waa inuu yahay mustaxab in la yidhaahdo xaaladaha qaarkood waa mubaaxna waa qowl daciifa bal guurku waa shay mustaxaba inuu mustaxab yahayna waxaa u daliila waxa weeyaan axaadiistan aynu akrina iyo aayaadka qur-aanka ilaahay subxaana watacaala fankixuu maa taaba lakum min annisa mathna wa hulaatha wa rubac marka waxaa la isweydiin karaa rasuulku amar buu ku bixiyey oo falyatazawaj buu yidhi ilaahayna fankixuu buu yidhi amarkana waxaynu ogsoonnahay inuu wujuud faa'iideeyo marka maxaa keenay in la yidhaahdo guurku waa mustaxab waxaa keenay qaraa-in baa jirta ama calaamaad tusinaaya amarkaa inaan looga jeedin waajibin ee amarkaa looga jeedo istixbaab iyo sunnayn aayadda qur-aanka haddaynu eegno ilaahay wuxuu yihi fankixuu maa taaba lakum min annisa oo waxa uu ku xidhay tiibatu nafs qofka naftiisu inay arrintaa jeceshahay oo ay doonayso hadday waajib hadduu guurku waajib yahayna tiibatu nafsi wa mayluhaa wa iraadatuhaa laguma xidhen shayga waajibkaa qofka laguma yidhaahdo haddii naftaadu ay jeceshahay samee mar labaadka ilaahay subxaana watacaala waxa uu kala dooransiiyey ragga bayna annikaax wa bayna atasari inay guursadaan iyo inay addoomo samaystaan in ninku addoon uu samaystaana waajib maaha markaa suurtagal maaha guurku isagoo waajiba shay aan waajib ahayn in la yidhaahdo macnaa ka dooro oo ama kaa waajibkaa samee ama kaa aan waajibkahayn samey suurtagal maaha in la yidhaahdo kadalika ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi masna wa hulaatha wa rubaac waxaana la isku waafaqsan yahay labada iyo saddexda iyo afartu inaanay waajib ahayn idan taasi waxay tusinaysaa amarkan ku soo arooray aayadda fankixu ilaahay uu leeyahay inuu yahay amru nadbin wa istixbaab laa amra fardin wa iijaab amar waxun lagu sumaynayo laakiin aan waxba lagu waajibinahayn waxaad isweydiin kartaa waayo xadiidkanna maxaa isagana amarkaa sarfiye oo ka leexiyey wujuubkiina tusin lahaa oo aynu u nidhi istixbaab u tusinaya waxaa ka leexiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waman lam yastatic fa caleyhi bisawm qofka aan guurka awoodin waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inuu xagga soomka u leexdo soom naftiisa uu ku ilaaliyo markaa dhufays uga dhigo soomkaasina waajib maaha bay leeyihin ahlicilmigu raxmat ullaahi caleyh maadaama aanu soomkaasi waajib ahayn oo marxalada labaad ah marxalada koowaad ee looga soo guurayo oo nikaaxa iyo zawaajka ahina inaanay waajib ahayn ayaa laga qaadanaya ta labaad tacliilaadka rasuulku uu sheegay fain sababaynta fainahu akadu lilbasar wa axsanu lilfard oo qofku hadduu indhihiisaba laabi karo isagoon guursan naftiisana xumaanta uu ka ilaalin karo oo sababtii markaa loo guursanayey oo ah kadu lbasar iyo taxsiinu lfardi ay marka horeba xaasil tahay macnaa tii ummadda farabadinteedana dee cid kaleba waajibkaasi ay ku qumtay ile waa fardu kifaaya ummadda in la farabadiyaa fardulcayn ma ahee waxay noqonaysaa markaa guurku inaanu waajib aanu ku noqon laakiin culimada xanaabiladu waxay yidhaahdaan oo kitaabkan aanu akriyayna kutubtooda uu kamid yahay haddii qofku uu yahay qof guurka awooda min anaaxiya almaaliya xagga dhaqaalaha marka laga eego isla markaa naftiisana xumaan uga baqaaya waxaa waajib ku ah inuu guursado leannahu tarku lxaraam waajib bay ku tahay xaaraamta inuu iska ilaaliyaa wamaa laa yatimu tarku lxaraami ila bificlihi faficluhu waajibun shayga aan xaaraamta laga tegi karin ilaa in lala yimaado mooyaane in lala yimaado waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa marka xaaladaas oo kale waajib ayaa guurku uu noqonayaa lidaatihi sidiisana uma waajibin laakin wuxuu u waajibay liamrin khaarijiyin arrin ka baxsan oo ah qofki inaanu xumaanta iska ilaalin karin ilaa zawaaj inuu la yimaado mooyaane waxaa haddaba isweydiin leh inta badan hadalkeenaasi wuxuu ku saabsanaa xagga ragga dumarka guurku waajib miyuu ku yahay sida saxiixa ah dumarka guurku waajib kuma aha nacam sida aanu markaa raggaba waajib ugu ahayn bal iyaga adilo gaara ayaaba soo aroortay ibn abi shayba waxaa musanadkiisa uu ku wariyey min xadiisi abi saciid alkhudri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi nin inantiisii wada waxaanu ihi ina ibnatii haadihi ana tamtanicu min annikaax inantaydani guurkiibay diiday markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi maxaa kugu kalifay waxa ay tihi guursan maayo ilaa ad ii sheegto xaqa ninku uu ku leeyahay xaaskiisa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam anaa xaqiisa ma gudi karto xataa haddii iyadoo malax iyo dheecaan uu ka dareerayo carabka ay u dhigato deetana waxay tihi mar haddii arrintu sidaa tahay laa atazawaju abadan weligeyba guursan maayo kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tunkixuuhuna ila biidnihina hadlaaha guurinin oo ha bixinina ilaa inay ogolaadaan mooyaane marka haddii guurku waajib uu ku yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhaasi kama yeeleen hadalka ah laa tazawaji abadan bal rasuulku wuxuu odhan lahaa tazawaji ayuu rasuulku odhan lahaa waman araada qofka doona khidbata imra'atin gabadh inuu u geed fadhiisto falahu waxaa u bannaan annadaru inuu eego minhaa ay min jasadiha jirkeeda uu ka eego ilaa maa shaygii yadharu muuqda caadatan inta badan ka wajihaa sida wejigeeda iyo wa kafayhaa labadeeda cukur iyo wa qadamayhaa labadeeda lugood ama labada gomadood marka axkaamu lkhidba ayaa halkan mualifku uu ka galay raximah allahu tacaala khidbaduna markaa laba siyaabood baa u dhici kartaa asalku waxa weeye an yuktaba an tukhtaba almar'a ilaa weliyiha gabadha ninku haddii uu ku qanco in weligeeda ama qofka mas-uulka ka uu weydiiso waana sida uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu caaisho doonay rasuulku calayhi salaatu wasalaam anaa khataba ilaa abibakrin abubakar ayuunbu u geed fadhiistay oo uu weydiistay sidaasi ayaa markaa asala haddii markaa iyada lafteeda cid uu u dirsado raada guur baan kaa damacsanahay iyada lafteeduna waa jaalis oo taana rasuulku waa sameeyey oo umu salama markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu doonay inuu guursado saxaabigii la odhan jiray xaatib ibna abi baltaca ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u diray khidbada waa bandhiga gabadha loo soo bandhigaayo guur axkaam ayaa ay leedahay axkaamteedii marka waxa ugu horreysiiyey mualifku ninka inay u banaan tahay inuu eego inuu iska eego arrinta noocaasi ahi inay jaa-is tahay oo ay banaan tahay ahlulcilmigu waa isku waafaqsan yihin waayo rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam idaa khataba axadukum almar'a fain istataaca an yandura minha ilaa ma yadcuhu ilaa nikaaxiha falyafcal rawaahu abu daawuud midkiin haddii gabadh guur uu ka doonaayo hadduu awoodo ana waajibkuma ahee inuu gabadha ka arko wax ku ku qanco oo bimacnaa uu ku doorto ha ha sameeye buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku uhi undur ilayha faina waxra an yu'dama baynakuma oo ujeedada laga leeyahay eegmada ayuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku uhi eeg arrintaasi ayaa waxa ay u mudan tahay in kalgacaylka iyo wanaagga dhexdiina yaallaa uu daa'imo gurigiinuna uu sii dhisnaado waxaan dhici karta iyadoo eegmadu aanay dhicin haddii si duuduuda guurka lagu galo in hadhow tolo nufra qalbiya ay dhacdo qofka qofka kale qalbigiisu uu ka bido dabeetana halkaasi gurigii uu ku burburo markaa taa ayaa islaamku uu ka hordegayaa eegmada marka ahlucilmigu guud ahaan inay jaa-is tahay ay isku waafaqaan laakiin inteebuu ka eegayaa ayaa ahlucilmigu waa isku khilaafeen jamaahiirta ama ahlucilmiga badankoodu waxay yidhahdaan waxa uu ka eegayaa alwaji walkafayn wejiga iyo labada cukur oo qura waayo waa majmacu lmaxaasin oo halka quruxdu ay ku ururto isla markaa khusuubatljismina halka ayaa laga dareemi karaa ama laga garan karaa bay yidhaahdeen laakiin sida kitaabkeena inoogu qoran oo madhabka xanaabiladu uu yahay ilaa maa yadharu minha caadatan ana markay gabadhu maxaarimteeda la joogto ama gurigeeda ay iska joogto meelaha had iyo jeer ale aanay qarin ayuu eegi karaa wejiga kafaynka qadameynka alraqabatu waalcunuq ayaa markaa uu eegi karaa waxaanay taa u daliishadeen mar haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhi oo ninka aan arkahayn inuu eego loo baneeyey ninkii de macnaheedu waxa weeye meelaha hadiyo jeeraale iska muuqda inuu arki karo in loo ogol yahay saasi awgeed ayaa jaabira xadiidkan warinaya wuxuu yidhi fakhatabtu jaariyatan fakhtaba'tu laha inan baan markaa u geed fadhiistay dabeetana waan isu qariyey buuhi meel baan ugu dhuuntay oo markaasi aan ka eegay markaa gabadh iyadoo aan ogeyn la eegayaana dee meelaha had iyo jeeraale guriga markay dumarku joogaan aanay qarin waa laga arkayaa sidaasi ayaana xadiidka uu ka fahmay jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu wa ardaah waxaana taa laga qaadanaya in weligeedu uu ogaado in gabadha la eega shardi inaanay ahayn iyadu inay ogaato arrinta ay idantaana inaanay shardi ahayn iyadoo waxbaan iska ogeyn in waxa weeyaan dadkii guur ka damcaa uu eegi karo gabadhuna sidaas oo kale xaq bay u leedahay inay ninka laftiisa ay iska eegto waxaana taa culimadu ay ku sababeeyeen manaa ninka waxaa loogu baneeyey gabadha inuu iska eego si uu ugu qanco oo hadhow toole nufra qalbiya aanu dhicin qalbigiisu si aanu gabadha uga bidin iyada lafteeduna xukunkaa waa la wadaagaysaa waa loo qiyaas qaadanayaa oo iyada lafteedana si aanu qalbigeedu ninka hadhow uga bidin inay markaa eegto iyadana waa u banaan tahay oo waa loo fasaxay shardi waxa u ah hadduu ninku doonayo gabadh inuu eego amaba se gabadhuba inuu go-aansaday inuu guursado ninku isagoo markaa aan guursan inuu dumarkaa caalamka joogo indhaha iskala raaco oraa waxaan ka dhex baadayaa si mustaqbalka dambe aan guursan lahaa taasi jaa-is maaha waxaa shardiga inuu go-aansado inuu doono inuu gabadhaasi inuu guursado inuu doonayo waa inuu go-aansado weyi gabadha waxa weeyaan marka uu eego haddii uu ku qanco faalxamdu lilah haddii uu ku qanci waayo laba arrimood ayaa la gudboon arrinta koowaad waxay tahay an yaskut inuu iska aamuso waxaana taa u daliilo xadiidka sahal ibnu sacad ee imaamu bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen ay ku saabsan gabadhii almawhuuba gabadhii markaa nafteeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam u soo bandhigtay rasuulku calayhi salaatu salaam markuu eegay ee uu ku qanci waayey inaad qancin mu odhana waa iska aamusa rasuulku ilaa ninkii kale u hadlay oo uu yidhi yaa rasuul allahi zawajnii in lam yakun laka biha xaaja rasuulka ilaahi aniga ii guuri haddaana danka lahayn arrinta labaadna waxay tahay haddii uu ku qanci waayey waa in wixii markaa inuu ku qanci waayo sabab u noqday inuu dadka usii sheeg sheegaa ma banaana sheegista uu sheegayaana waxay noqonaysaa min baabi alghiiba xan ayay noqonaysaa gabadha lafteeduna waa sidaas oo kale weeye oo haddii ninka aragtidiisu ay qanci weydo inay si cad ugu tidhaahdo maa waad fool xun tahay waad iqanci weyday arrintaasi qalbi xumaan ayay dhalaysaa mar labaadka inay hadhow toole ka sheekayso ay tidhaahdo sababtaasaan ku diiday waxa weeyaan ma aha waxaa kaloo halka aynu baraarujinaynaa gabadha ma u banaan tahay marka nin guur uu ka damco uu yidhaahdo waa inaan isakaa eega ayaan doonayaa ma u banaan tahay gabadhu inay inay isqurxiso mise waa isbasaasinaysa waa masale muhima jiddan masaladaasi yaana daliilkeedu wuxuu ku yaalaa sunada rasuulka xadiidka saxaynka ku yaala gabadhii waxa weeyaan subayca alislamiya markii ninkeedu uu dhintay iyadoo markaa xaamila markii ay umushay wuxuu usoo galay nin kamida raggii dumaashiyada u ahaa iyadoo iktaxalat wakhtadabat iyadoo indha kuulatay oo markaa xime iyo waxyaabo lamidana marsatay dabeetana xadiidkana waxaa ku timi annaha tajamalat bilkhutaab inay isu qurxisay ragga markaa usoo geed fadhiisanaya ee guur ka doonaaya marka lacalaka turiidiina an tankixi waa kila waxaa lagaa yaabaa inaad guur doonayso masalada markaa ciddada ku saabsan isagu markaa uu ku khaldana iyadoo ay ku saxsanayd waa kii kala hadlay laakin shaahidka xadiidka iyo masalada imika inoogu jirtaa waxay tahay un gabadhaasi annaha tajamalat lilkhutaab marka indhakuul iyo xime iyo waxyaabaha lamida naqshadahaas saas oo kale dharka ragga kale aanay u xidhan karin bimacnaa quruxda leh waa u xidhan kartaa macnaa maryo bilic leh oo ninka indhihiisa soo jiita xaaladaasi inay xidhataa dhibaato ma laha laakiin waxyaabahan kiriimada ah ee qofkii laga yaabo dee midabkiisile inay bedelaan oo nooc kale ay kasoo saaraan culimada mucaasiriinta waxay idhahdaan inay ismariso ma aha waayo taasi waxay sabab u noqon kartaa macnaa taqriib waxyaabaha kiriimada ah ee quruxda zaa'idka qofku aanu u dhalan macnaa muujinaya kuwa inay isticmaasho maaha bay yidhahdeen culimada waayo taasi ninka waa dagi kartaa waxa qofkii hadhow toole marka uu iska maydho ama uu ka baaba nooc kale u ekaanayo haddii da uu isticmaalo dee hadhow toole qofkii qalbigiisa ayaa isbedelayo wax kale ayaa meeshii kaga soo baxaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam naha can ilgharar ghararka waxa la yidhaahdo waa qofkii shay xaqiiqadiisa si aan ahayn in loogu muujiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa nahiyey oo waa diiday gabadhii markaa marka loo soo geed fadhiisto guur loo soo bandhigo waxaa muhim u aan filayaa inaynu waxoogay dumarka aynu xusuusino sifaadka ay tahay ragga inay ka eegaan sifaadkaasi waxaa kamid ah an yakuna daa diin waa inuu qofku diin leeyahay macanaa waa inuu horta muslim yahay oo dee qof aan muslim ahayn inay guursato gabadh muslimada xataa kitaabi hadduu yahay maba banaanaba ilaahayna wuxuu ihi wala cabdun mu'minun khayrun min mushrik macanaa addoon muumina ayaa mid mushriga ka khayr badan walow ka mushrig yahay dhincajabiyo quruxdiisa iyo iyo maalkiisa iyo marka la ego saas oo kale saaxibu bidca waa inaanu noqon qof bidca cad ku sifaysana waa inaanu noqon maaha in la iska bidcaynaye bidca cad oo muuqata qof ku sifaysan waa inaanu noqon saaxibulbidcuhu waa qaadsiin karaa oo almaru calaa diini khaliilin falyandur axadukum man yukhaalil waana jeliis buu gabadha u noqonayaa jeliisu suugana rasuulku waa ka digay ahlulbidacuna waa julasaau suu sidaas oo kale waa inaanu faasiq noqon oo diinta intaasi waa soo gudagelaysa sifada labaad an yakuna xaamilan liqadrin min kitaab illah inuu waxaa nacam sifo wanaagsana oo ay tahay dumarku ragga inay ka eegaan kitaabka ilaahay wuxuun inuu ka yaqaano oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim gabadhii mawhiibada ahayd ninkii dalbay wuxuu ihi zawajtukaha bima macaka min alqur'aan waxaa iyaduna sifo kale ah an yakuna mustatiican lilbaa'ati binawcayha baa'ada badaniga iyo ta waxa weeyaan maaliga labadaba inuu leeyahay shardina ma aha qofku inuu noqdo qof maalqabeena faruba faqiirin khayru min ghaniyin imise ayaa mid faqiira mid haniya ka khayr badan imise ayaa mid hani ahaa xooluhu ay ka baxeen imise ayaa mid faqiir ahaa waxa uu hayaa iska koobnaayeen ilaahay subxaana watacaala adduunyada u furay sifada afraad waa in noqdo rafiiqan binnisa dumarka mid u furo waa inuu noqdo oo ninka gabadhu haddii ay ku ogaato inuu yahay nin dumarka ku xun oo dumarka hadduu doono gacantaba ula taga dee inay guursato ama fiicna daliilkeeduna wuxuu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam faatima bintu qays markii ay la tashatay rasuulku waa kii yidhi ama mucaawiya fasucluuk taasi waxay daliilu tahay an yakuuna mustatiican lilba mucaawiya waa nin mucsura oo cayda waxba ma hayo wa ama abu jahmin falaa yadacu alcasa can caatiqi abu jahm yaa usha degta kama dejiyo riwaayad kale ayaa fasirtay oo waa daraabun linnisaa mid dumarka aada u garaaco weeye marka ninku hadduu dumarka yahay mid aan u turahayn oo aan gabadha u naxariisanahayn inay iska ilaaliso weye hadhow tooleynta caban lahayd ay soo duli lahayd arrinta shanaad waxay tahay gabadha lafteedu waa inay eegto oo aragtidiisu ay qanciso waayo waxaa dhici karta hadhow toole inuu qalbigeedu ka bido taana waxaa ka dhalanaysa kufraan alcashiir oo saxaabigii saabit ibnu qays la odhan jiray oo rasuulku jannada ugu bushaareeyey gabadhiisii waa ka cabato waxay tidhi inaan wejigiisa arka dooni maayo macnaa wax xumaan oo aan ku arkay ma jirto laakiin canamada allaale markaan arka ayuun bay cadhay qabanaysa oo aksha alkufra fi lislaam kufrigana kufraan alcashiir bay uga jeedaa inaan kasoo bixi waayo xaqiisii ayaan ka baqanayaabay tidhi oo kufraan alcashiir aan ku dhaco markaasaanay taasi u dhicin marka horeba aragtidiisu waa inay qanciso arrinta lixaad an yakuna hayra caqiil ninku hadduu yahay mid madhalaysa macnaa gabadha waa inay iska ilaaliso haddii iyadoo ay ku qancdo u diidi mayno oo ilaahay subxaana watacaala u sakiro laakiin sifaadkii wanaagsanaa ee ninka lagu dooran lahaa ninka madhalayska ahi ma laha taana waxaa u daliila adilada faraha badane kusoo aroortay dhiirigelinta iyo tilmaamista fadliga ay leedahay duriyadda faraha badan rasuulku yatasawaj lwaduud alwaluud haddii gabadhii rasuulku uu yidhi sifaadka aad ku dooranaysana ha ka mid noqoto an takuna waluudan macnaa ninka laftiisiina sifadaasi in laga helaa oo lagu doortaa waa fiican tahay lakin xaaraan maaha caqiimka in la guursadaa sida toddobaad waxay tahay alkafaa'a ninkani gabadha waa inuu gayaanu yahay marka kafaa'ada la shardiyaa waa alkafaa'atu fi ddiin waa inuu yahay qof muslima lakin jamaahiir alculamaa kafaa'a fi nasab iyo iyo kafaa'a fi lxasab iyo kafaa'a fi sanaaca ayay raaciyaan qowlka saxiixiina wuxuu yahay kafaa'ada shardiga ahi waxay tahay waa alkafaa'atu fi ddiin taana waxaa inoogu daliila rasuulkeenu calayhi afdal asalaati watasliim zaynab bintu jaxshin oo ahayd waxa weeyaan asadiya oo ka mid ahayd min arfaci alcarabi nasaban ayaa wuxuu u guuriyey zayd ibnu xaarisa oo nin mawla aha addoon ahaan jiray faatima bintu qays oo iyaduna ahayd gabadh carabiyada wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u guuriyey usaama ibnu zayd isaguna mawla ahaan jiray oo rasuulka inkixi usaama waa kii rasuulku ku yidhi caleyh afdal salaatu watasliim cusmaan ibnu cafaan oo aan quraysh ahayn ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadmihiisii uu siiyey marka adilada macnaha tilmaamaysa waa fara badan tahay axaadiisa iyo aayaadka qur-aanka ahina waxay tilmaameenuun alkafaa'a fi ddiin marka alkafaa'a almuctabara waa alkafaa'a fi ddiin oo gabadha muslimadda nin kaafira inay guursataa haba yaraatee uma banaana xataa law kaana kitaabiyan marka waxa dadkeena qaarkood ay yidhaahdaan hidlaayo waxaa guursaday nin kiristaan ah oo baryahan dambe ee dhulka gaalada loo safray ee la degay aada u fara badan oo waxaan sharci ahayn guurna waxaasi ma aha ninka muslimka ayay u banaan tahay inuu guursado imraa kitaabiya laakiin gabadha muslimada muslim mooyaane cid kale looma guurin karo qadiyadda markaa khidbada ku saabsan ama geed fadhiisiga waxaad moodaa waktiga inuu intaasi uu ku egyahay roobna wayna hayaa insha allahu tacaala darsiga berri ayaan raacin doonaa masala dooni inaan ka hadlo الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا